qarax ka dhacay gobolka hiiraan ayaa lagu gubay gaari cabdibila ah oo ay la socdeen askar ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa duleedka ah degmada buulaburde ee gobolka hiiraan waxay qarax ugu dhigeen askar ka tirsan dowladda federaalka qaraxa ayaa waxa uu haleelay gaari cabdibila ah kaas oo goobta ah uu qaraxu ku haleelay ku gubtay waxaana dhimasho iyo dhaawac u qaybsamay askartii la socotay dhanka gobolka banaadirna xalay ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday bar koontarool oo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana jira khasaare soo gaaray ciidamada qaraxa lala eegtay qaraxan ayaa si gaar ah loola beegsaday ciidamo ku sugnaa degmada kaxda ah ee magaalada muqdisho faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa askarta iyo saraakiisha ah dowladda federaalk ah looga dilay dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan waxaana la helayaa magacyada qaar ka mid ah askartii iyo saraakiishii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay waxaana ka mid ah shariif cabdi garuun waa sargaal ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka sidoo kale waxaa ka mid ah shadane cabdi huruwa sidoo kale waa sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka wuxuuna ka mid yahay dadka halkaa ku naf waayey cadaawo faarax waa sargaal sidoo kale ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa booliiska loogu yeero askarta dowladda federaalka halkaa looga dilay waxaa sidoo kale ka mid ah muuse cali faarax wuxuu ka mid yahay askarta halkaa ku naf waayey cabdulaahi xuseen waa suge sidoo kale halkaa ayuu ku naf waayey jeelow cogalleh ayaa sidoo kale ka mid ah cabdibile dhexolow haraadaane waa sargaal ka tirsanaa dowladda federaalka halkaa ayuu isaguna ku naf waayey beerofale waa sargaal sidoo kale ka tirsanaa sirdoonka dowladda federaalka wuxuu ka mid yahay saraakiishii halkaa lagu dilay sidoo kale askarta iyo saraakiisha dowladda federaalka ah looga dhaawacay dagaalkii shalay waxaa ka mid ah korneyl cali dhuux cabdi mahad oo horey u soo noqday taliya ku-xogeenka booliiska dowladda federaalk ah ee gobolka banaadir muumin elai oo ahaa guddoomiyihii hore ee dowladda federaalka u qaabilsanaa degmada maxaas ee gobolka hiiraan waxaana la sheegay inuu dhaawiciisu culus yahay xuseen xasan waa sargaal ka tirsanaa dowladda federaalk ah isagana waa dhaawac cabdulaahi cali raage sidoo kale waa taliyo guuto oo ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka waxaana soo gaaray dhaawac dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka aboorey ee gobolka hiiraan ayaa khasaare badan lagu gaarsiiyey askarta dowladda federaalka halkaas oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku weerareen laba xero oo ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo gebi ahaanba la wareegay waxaana bayaan ka soo baxay taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu sheegay in dagaalkaas dowladda federaalka looga dilay konton iyo kow askari